إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo militari ka fuliyey qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ubax qoyan duldhigay xabal wadareedyo ku yaala etoobiya oo ay ku aasan yihiin ciidankii xabashida ee lagu dilay dagaalkii ay la galeen soomaaliya kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii kenya ayaa sheegtay inay kordhinayso canshuuraha ay ka qaado dadka soomaalida ee n f d ku nool iyadoo sidoo kale bedelaysa habkii ay u qaadi jirtay culeysyo soo wajahay awgeed waxaa wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose isku dhiibay askari kasoo goostay dowladda federaalka mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta uu maraykanku u duqeeyo geela soomaaliya shiinaha ayaa culays dhaqaale ku haya waddanka bakistan oo ka mid a waddamada muslimiinta ee dhaca qaaradda aasiya dalka ruushkana waxaa ku kulmay dhinacyada isku haya waddanka liibiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا waa sagaal iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada oo waafaqsan afar iyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo militari ka fuliyey qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay qarax ka dhacay degmadaas uu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka mid kale uu ku dhaawacmay waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar toosa ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada lafoole isla gobolka shabeellaha hoose weerarkan dambe kama aynaan helin faahfaahin rasmi oo ku aadan khasaaraha ka dhashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si joogtaa waxay u fuliyaan weeraro ka dhanaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ee duulaanka ku jooga qeybo ka mid a waddankeena soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ubax qoyan duldhigay xabal wadareedyo ku yaala ethoobiya oo ay ku aasan yihiin ciidankii xabashida ee lagu dilay dagaalkii ay la galeen soomaaliya kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii haashim cabdinaasir ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya muddo dhowr jeer ah ayuu sanadkan madaxweynaha dowladda federaalka u safray dalalka ethoobiya iyo eritreya iyadoo mid ka mid a socdaalladiisii uga qayb galay xafladda baaldeg ah oo ay xabashidu lahaayeen cabdi barre oo ka mid a xildhibaanadii hore ayaa sheegay inuu farmaajo halkaasi ka sameeyey ficil taariikh xumo ah kadib markii ubax qoyan duldhigay xabaal wadaaradyadii lagu aasay askartii etoobiya looga laayay dagaalkii ay soomaaliya la galeen kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii sawirro muujinaya madaxweynaha oo qushuucsan islamarkaana ubaxyo dul saaraya qubuuraha ayuu kusoo lifaaqay hadalkiisa oo lagu baahiyey baraha internetka waxaana uu warkan soo shaac bixiyey kadib markii ay dowladdu sheegtay in madaxweynuhu sanadkan wax badan qabtay war ilaahay baa idinku dhaarsheeyey madaxweyne qaran soomaaliyeed ah oo taariikhda kow soo maray oo ciidankii amxaaradu seban sebankii dagaalkii ku dhex maray etoobiya iyo soomaaliya addisaba ubax dhigay soo ubax dhigay oo yidhi ciidamadan xaqdarraa lagu laayey maxaad uga aamusantihi ma wax laga aamusaa ma waxqabad baa taas ma waxaa waxqabad noqday inuu ka qayb galo xaflad loo samaynayey oo lagu weynayey amxaaradii etoobiya soo martay xilligii abasiniya boqor nagaashe boqor mililik boqor xayle salaase mingisto xayle maaram soo intaasu soo martay oo soomaaliya ahaa cadowga koowaad oo baabiinayay oo u dambaysay tii lixdan iyo afartii soomaaliya oo jirtay afar sano weerar cer iyo dhowr lagu soo qaaday oo soomaaliya iska difaacday ninka xafladoodii iyo maaragtay weynayntii la weynay inta ka qayb galay halkaa la soo istaagay oo ka khudbeeyey oo yidhi geesiyaal dhinta bay ahaayeen war waxaasaa taagane war halkaasaa wax mar hayaane soomaalidu ma ma soomaali dambe o dhalatayba haddii soomaali dambe waxaan ka warqabinjoo dhalinyaro ah oo iska sacabtay ay maanta joogaan aawaye dadkii waddankan wax ku soo bartay oo canshuurada oo taariikhda haya aawaye aawaye brofesoorintii aawaye muxuu aha ciidamadii soomaaliya jarmadaha aawaye way looga hadlila'yahy way soomaaliya loogu fiirsanaya waddada xun oo lagu wado madaxweyne wuxsuu doon isaga hadla oo hadalku berri ku hadla aan ogeyn oo shalay markuu niyo ka hadlahayey saddex mugsoo ka hadlahayey uu lahaa badda waa laba taabtaan haddana wafti inta daran yiri soo saxiixa dib ha loo dhigo war dadkii wadaniyiintaha aawaye war soomaalida wadaniyiintaha aawaye war dadkii aqoonyahanka ha aawaye waxaa loo aamusay horta maxay tahy sidoo kale wuxuu sheegay in farmaajo uu dalka kusoo kordhiyey dhaqamo aan horey uga jiri jirin sida inuu samaystay dad cay ku difaaca oo uu dhaqaalo siiyo iyo inuu waddooyinkii xamar ganjeelooyin ku xirtay waxaa ayaan darro ah ninka maanta villa soomaaliya ka taliya inuu noqday madaxweynihii koowaad oo dhowr arrimood ku- ku sifoogay dhowrka arrimood waa tirinaya waxaa ka mid a inuu sameeyey waxa la yidhaahdo barnaamij facebook dadka lagu maalgesho oo macnaheedu yahay ciddii wax iga sheegta hala ha- ha la caayo oo dhaqaalo ku baxsha taasma waxqabad ba nin kale waa waxqabad halka hayla soo istaago waxa xamar ka taagan waa ogtihiin hal waddo oo furan ma lahan hal jid oo cad- jid cadoo la mara ma lahan ilaa madaxto sayidka ilaa muxuu aha meeshii xaabataako waa saddex boqol oo mitir oo square ah intaasaa ganjeeliya bir lagu xira waa la aamini waayo magaaladii kalaa ganjeelayaal iyo biro lagu xira war ilaahay baa idinku dhaarsheeyay noocaasna uu waxqabad ba ah niman la soo taagan haddana miidiyahan iska dhaadhicinaya soomaali dowlad jecel bay arkeen dayn baa nala ka cafiyey dayn baa kanala ku sameeyey musuq maasuq baana bixin war waxaad ogeydeen baarlamaanka federaalka ah tayo kasta hal ahaado laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxay soo saareen afartan iyo laba milyan oo khasabda dowladda ka maqan bay soo saareen waad ogeydeen baarlamaanka meesha la marshay guddigii maaliyadda in la ceyrshay in la fariisiyey in guddoomiyihii la ceyrshay in ku-xigeenkii la ceyrshay in xubno badan laga saaray waad ogeydeen macnaheedu waxa waye maxaad noo sheegteen welina waa loo sacabtumahayaa taas waxaa ka sii daran hay-addii nabasuguddi dal aan sirdoon lahayn gudo iyo dibad horumar lagama gaari karo sirdoonka indhaha la isugu qabta nin wariyaahoo kaamira istaagay halkaan ii ilaali dadka iigu caburi dadka iigu di lacagta qadar soo qaado madaxweynihii hore dowladdii federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa ku dul rukuucay ciidamadii kenya ee lagu laayay ceelcadde halka madaxweynaha xildhigaan joogana oo ubaxyo dul dhigay xabal wadareedyadii ciidamadii etoobiya lagu dilay dagaalkii ay soomaaliya la galeen kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii taas oo macnaheedu yahay inay muujinayaan in askartaasi halyeeyo ahaayeen kuwii soomaaliduna aanay waxba ahayn kenya ayaa sheegtay inay kordhinayso canshuurta ay ka qaado dadka soomaaliyeed ee n f d iyadoo sidoo kale beddelaysa habkii ay u qaadi jirtay culaysyo soo wajahay awgeed axmed xasan goodax ayaa warkan inoo faahfaahinaya dhibaatooyinka ay kenya ku hayso dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ay xoogga ku haysato waxaa ka mid ah canshuurta dhulkaas n f d waxa ay ka qaadaa canshuur xadaaf ah waxaana haatan ay ku dhawaaqday isbeddel ay ku samaysay habqaadista canshuuraha canshuuraha oo ay dadku u arkaan baad maadaama ay muslimiin yihiin ayaa waxaa dowladda kenya dhankeeda kasoo food saaray caqabad kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhulkaasi ka howlgala ay badiyeen weeraradooda waxaana ay haatan doonaysaa inay hab elektarooni ah ay ku qaado amaba akoon lagu dirayo iyadoo ku marmasiyoonaysa in uu jiro musuq maasuq haddaba waa kan xokeeyaha gaarisa ugu magacaaban maamulka uhuru ee sidaa ogtiinbo daqliga waddanka kasoo galo oo oo canshuurta dadka badan u yaqaanaan ee dowladda maxay rabtaa targetka la seedgareeyey kulli oo ilaa iyo boqol iyo konton milyan sanadkiiba inay gacanta loo dhigo hase ahaatee ee waqtiyaasha hadda aan soo dhaafna dhaqaalaha si la rabo looma aruureynin daqliga faraha badanna maaragtay shaqaalaha gacantooda ku dhumaayey marka arrimaha iyaga ah oo xasaasiga ah in maaragtay aan ka bixino ee, xoolaha dhumayin oo si toos ah accountada dowladda accounta ee, countiga ay usoo galaan ee, daqliga countiga laga aruuriyo badanaa maxay u badan yihiin xoolaha ee, oo la iibsanayo suuqa suuqyaasha beecmusturka goobaha caafimaadka oo maarata sidii maarata dadka oo xanuunsan oo kale lacagta laga qaado oo la dhaha cost-sharing iyo wixii lamid ah shaqaalaha ayaa hadda ka hore wixii hadda ka horeysay gacantooda daqliga asaga gacanta ku qaban jiray laakiin hadda kabda waxaan rabnaa in lacagaha lagu bixiyo accounta oo dowladda ah oo k c b account one one four zero seven six one six two five iyo baybill number oo two zero nine one one eight maxaa dambiilo noqonayaa qofkii lacagta ayada ah ee ku bixiyo iyadoo kaash ah hadda ka dambe accountiyaha iyo baybill numberka ayaa la rabaa in la isticmaalo saasayna ku habboon tahay lacagaha canshuuraha ah ee laga qaado soomaalida oo aad u badan ayaa waxaa la geeyaa nairobi iyadoo labadii sano aad loo kordhiyey dakhligii kasoo xiroo jiray dhulka soomaaliyeed sida uu mar kale sheegayo xokeeyaha ee daqliga asagii aan aruurinayo dowladda waa naga xisaabanaysaa lacagaha kale oo lasoo siidayna ayay ku xiran tahay waqti kasta oo kuley waa maqasheen ee lacagta inay maarata daahayso oo maarata daqliga anaga aan aruurin inuu yaryahay maadaama lacag fara badan countiga la siinayo oo dowladda weyn oo maarata national government ay siinayso daqliga asaga sidaan ku aruurinaya soo haboon oon ku aruurino oo targetka noogula taglanaya inaan gaarsiino ay ku haboon tahay maanta meesha maxaan soo joognay ee, wasiirai cusubnaayeen oo hadda la kala bedelay oo mar dhow kenya gaazet aan kusoo qori doono oo from wax beri ka bilowdana xafiisahooda la wareegayeen oo aan u sheegayna barnaamijka cusub sifii dhaqaalaha waddanka maarata aan kor ugu siyaadino markaan qiimeyn sameynay ee, dowladda cusub marka hadda soo gashe oo dowladda hore aan kala wareegnay sanadkii dowladda horese waxay qaadi jirtay muxuu ahaa oo canshuur ahaan u qa- oo maarata ee, keeni jirtay lixdan iyo toddoba milyan sanadkii ku xogay siddeedan milyan aan ka dhignay sanadka hadda u dambeeyey boqol iyo laba iyo toban milyan ayaa aruurinay meeshan maxay ku tusinaysaa ziyaado fara badan inay soo gashay waddanka oo maarata dakhligii la aruurinayay si fiican loo aruurinayo laakiin targetkaani anigu maxaa waye meeshaan kuma joogsanayno oo aan hor u soconno oo targetka noogula talagalay national government noogu taga- noogu tagal- talagashay oo ah boqol iyo konton milyan ah inaan keenno iyo wixii kasii ziyaado badan ka badanba dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato ayaa ah meelaha canshuuraha badan laga gurto taa beddelkeedana looguma qabto wax adeeg ah iyadoo dhaqaalihii laga qaadani lagu hormarinayo magaalooyinka kiristaanka sida ay marar badan sheegeen aqoon-yahanada wajeer waxaa wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose isku dhiibay askari ka soo goostay dowladda federaalka cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya askarigan oo dowladda federaalka ka mid ahaa ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose wuxuuna sheegay in uu tababar kusoo qaatay xaro ku tilla xamar oo ay dhiseen imaaraadka markii ugu horreysay uu ka mid ahaa ciidamada shisheeyaha la socday ee awdheegle la keenay markii ay yimaadeen awdheegle waxa uu sheegay in uu ka badbaaday weerarkii weynaa ee lagu soo qaaday waxaa ka imid awdheegle oo dhinaca ololoosta awdheegle marka maxaad ka haysi waxaa ku jiray ololoosta marka kowda waa ridoowe oo ridigin waa kasoo noqda hal sanaa ku jira waxaa ka raacay xamar waxaa waaye goordal tababarka markaad ka soo baxday kadib xageed ka shaqo bilowday shaqada awdheegle iyo kow ahayd marka aniga waa ka tababakeena awdheegle markii lagu keenay oo ciidamadii aad ka midka ahayd halkaas ay joogeen adiga marka ee shaqadii kugu horreey oo aad bilowdayna ay tahay safarka aad ku timid awdheegle wax dagaallo aad ka qayb gashay ma jiraan
haa dagaalka kow oo ka dhacaya aa ku jira siduu dhacayo qaraxyaha abna soo galeen laba gaara lixdan ruux oo naga dhimatay soddon iyo wax la jiran dhaawacay noqod kadib wuxuu sheegay in weerarkaasi kadib uu go'aansaday inuu isaga soo baxo dowladda federaalka ugu dambayntiina uu isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose isaga oo la xiriiray dad walaalihiis ah aniga markii dagaalkaas dhacay oo xamaraa aaday xamar markaan tagana soo baxaa leedeh niman walaalihaya oo inta ku jiraan oo ii xariiriyaan iska soo ged lacagtaada adoo haysatay oo inta noo imaa aa leedeh markii aan gaday waa lii ogaaday waa lii qabtay lacagtii aniga oo quriga kale ka gaday aa quri kale ka keenay kadibaa oo qurigaas keenay shaqadaada haddana aad adiga markii aniga intimaadana waa soo gudbilay qorigiina waa la soo baxay haa hadda markaad soo baxday kadib wax caqabad ahoo aada la kulantay waa maya maxaa ku qorshaysan waxaa weeye aniga horta meesha waab ka nastay alxamdulilah ilaahay yaa mahad u mahad celina xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si joogtaha iskugu soo dhiiba ciidamo ka soo goosanaya dowladda federaalka mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababaha uu maraykanku u duqeeyo geela soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa inoo faahfaahinaya nabadoon cali cabdikariin cali oo u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in geelu uu yahay hanti muhiim ah taasina ay keenayso in maraykanku uu beegsado wuxuu intaasi ku darin dadka ganacsatada ahi ayana ay yihiin dad hanti heesta sidaa aawadeedna shisheeyuhu uu col ula yahay nabadoonka hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in shisheeyuhu uu doonayo in dadku ay ceyrtaabaan islamarkaasina asigay u gacan hoorsadaan waxaa la yidhi soomaaliya intay geelan haysataba ma la kari karaba marka cunaha laga jara marka magaalada haddaan ka reebi lahaa geelaas cuni yahay caanihiisaas cabi hilibkiisaas cuni yahay soomaali lama qaban karo waay ilaa intii geel la tirtirmay soomaali lama qaban karo sababta ulijeedada intaas leew ingiriiska iyo talyaaniga dhan walba waxbayna bareen horta talyaani waa asna baray tuugilame macasi iyo iyo dhac iyo tuugnamo talyaanina bari diinka fogaan ingiriisana bari labadaas leeb na badan dalkaas soo xukunta wixii gaalo oo hadda anagoo aan soo gaarin marka labadood mabdacooda sidaasaas ahay ganacsatada hadda la dilayo aan kuunya birow agteed lagu laaynayo ganacsatada maxaa loo daba jooga waay marka waxaa loo dilayaa dhaqaalay haystaa dhaqaalahan iyada ay haysata la baabi'i waay marka qof kastoo meel kastoo hel dhaqaalo oo Soomaali dhaqaalo ugu jirta in la tirtiraa la rabo marka ilaahay weynay waxaad kama dhihin laakiin iga jiray mana suur galayso laakiin dhaqaalaha Soomaali la dagaalamayahay marka waxaad leedahay ninkii lacag haysana waa la dilayaa ninkii geel haysana waa la dilayaa haddaanu ahayn nin dabadhilif oo shisheeya u shaqaynaya ma saasay noqonaysaa marka dambe haddii geelli waayo dadkii ba- ba- ba- ba- gacantaada soo galay ogow haddii nin dhaqaalaha haysta waayo gacantaada soo galay dadkii ogow hada isaga hoos tegaayeen laakiin intii labadaas ay nool yihiin ganacsata ay noosha oo geelina as nool yahay oo loo noosha ma ogolo in- in ma la qaban karo soomaali mana la xukumi karo maxaa yeelay duurku jir waayo ugaar lama ugaar lama xukumi karo sababtood intaasa ugu weyn gumaysigii ingiriiska ayaa dadka soomaaliyeed xoolaha kala dagaalami jiray waxaana xusid mudan in meelo badan uu geel ku laayay shisheeyaha gumaystayaasha qaarkood ayaa horay ugu taliyey in ciddii doonaysa in soomaali ay gumaystaan ay geela ka laayaan maraykanka iminka soo duulay iyo kenya oo ay saaxiib yihiinna iyagoo taa ka duulaya ayay weeraro kala duwan qaadeen waxayna ku laayeen xoolo badan oo geelu ugu muhiimsan yahay shiinaha ayaa culays dhaqaale ku haya waddanka bakistan oo ka mid a waddamada muslimiinta ee dhaca qaaradda aasiya شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب شيوعيون جذر من يهود waddanka bakistan waxa uu ka mid yahay waddamada muslimiinta ee dhaca koonfurta qaaradda aasiya waxaana waddankan oo haddii la micneeyo magaciisa uu noqonayo dhulka daahirka ku nool boqol kow iyo sagaashan milyan oo ruux isagoona sidaas ku noqday dowladda lixaad ee ugu dadka badan guud ahaan dowladaha caalamka istaraatiijiyadda cusub ee shiinaha ee waddada alxariir ayaa dalkan saamayn ku leh waxaana magaalada gawaadaar ee bakistan oo xilli aan fogeyn ahayd magaalo liidata kuna yaalaan dhismayaal shamiindo ah oo aan xoog badnayn ay hadda noqotay magaalo ka duwan sideedii hore waxaa hadda lagu tiriyaa mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee waddada alxariir ay mari doonto waxaa ka socda magaalada olole dhismo oo aan horay loo arag waxaa la dhisayaa hoteello waaweyn xarumo shirkado iyo waddooyin ay maraan tareennada ku wajahan galbeedka shiinaha gaar ahaan gobollada aan xeebaha lahayn dowladaha bakistan iyo shiinaha ayaa hiigsanaya sidii ay magaaladan uga dhigi lahaayeen dubayda cusub taasoo ugu dambayn ka dhigi doonta meel ay deggan yihiin ugu yaraan laba milyan oo ruux dadka siyaasiyiinta ee wax ka yaqaana qaababka ay u shaqeeyaan dowladaha caalamka ayaa tallaabadan ku tilmaamaya inay la mid tahay malab gunta hoose ka sumaysan kaas oo marka hore macaan balse ugu dambayn noloshaada ka takhallusaya waxay shiinuhu doonayaan in arrimahan ay ku kasbadaan quluubta shucuubta waddamada muslimiinta una muuqdaan kuwo aan lahayn hadaf kale doonayana keliya inay horumariyaan waddamadan dhammaan qarashka ku baxaya qorshaha magaalada gawaadaar iyo dhammaan waddamada uu marayo jidka alxariir waa deyn lagu leeyahay dowladaha haddii ay dowladahaas ku bixin waayaan deymahaas xilliga la qorsheeyey oo lagu heshiiyey waxay dowladda shiinaha awood u leedahay inay la wareegto warshadaha shidaalka kuwa korontada hoteello waaweyn iyo xitaa magaalooyin iswada haysta kuwaas oo sidaas ku noqonaya dhul hoos taga jamhuuriyadda shiinaha waa duulaan halis ah oo ka daran midka militariga kaasoo cid weliba ay fahmi karto balse midkan waa duulaan sumaysan oo ay adag tahay inuu qofku fahmo waana qorshe gumaysi oo leh sabar dheer kuna tashanaya in natiijada mirihiisa uu gurto tobannaan sano kadib الإسلام وضاع عز كان في أعلى الذرى مجد marinka malqa oo u dhow sangabuur ayay inta badan isticmaashaa dowladda shiinaha siddeetan boqolkiiba badeecadaha ay dhoofiso iyo kuwa ay la soo degto waxay maraan marinkaas sidaas darteed in la dhiso waddooyin ganacsi oo mara bakistan iyo waddamada dhaca bartamaha qaaradda aasiya waa arrin iska caadi ah oo loo qaateyn ah deymaha ay dowladda shiinaha siinayso tusaale ahaan bakistan waxaa shiinaha u saaran faa'iide ah laba dhibic shan boqolkiiba balse way sii korortay hadda waxayna gaartay boqolkiiba shan taasna waxay culays ku keenaysaa dowladda bakistan oo aan awoodin inay iska guddo deyntaas waana arrinta ay doonayso shiinaha in la gudi kari waayo deymahaas sababtoo ah waxay helaysaa dhul ay si toosa u qaadato iyadoo sharciyad been abuura isticmaalaysa waxaana adag in jiilka jooga iyo kan soo socdaba ee reer bakistan ay markaas fahmaan in dhul xeelad looga haysto qorshahan wuxuu shaqo abuur ballaaran u yahay shacabka faraha badan ee shiinaha tusaale ahaan waddada alxariir qaybteeda bakistan waxaa ka howlgelaya toddoba kun oo ruux oo shiinees ah mana ku jiro hal qof oo u dhashay dalka bakistan waxaana shaqaalahaas ilaala ka hayo shan iyo toban kun oo askari oo ka mid ah ciidamada dowladda bakistan aqoon-yahan ibnu muflix ayaa sheegaya in xeerarka maalgashiga ay ka mid tahay in dadka ka soo jeeda waddanka la maalgashanayo ay mashaariicda ka shaqeeyaan balse kan shiinaha aanu sidaas ahayn xeerarka maalgashiga waxaa loogu yeedho waddamada la maalgashanhayo markii la maalgashado waddamada la maalgashanhayo waddanka asaga ah shaqaalaha uu u yeesho shirkadda maalgashanaysanah waddanka maalgashanaysanaha ay yeelato maamulayaasha iyo dadka wax soo saarhaya ee khubarada ah laakiin jaynuhu saa uu ka gedisan yahay tusaale ahaan markaan China soo qaadano waxaan China usoo qaadanayn waxaa weeye China maanta saamaynta ugu weyn ee dhaqaale asaga ku leh wadamada Africo iyo meel walba China marka wuxuu wataa waxaa loogu talagalay een, warka wadanka la maalgashan hayo saddex qodob baa ayaa loogu talagalay kow wadanka in la maalgasho dadka shirkada maalgashanaysa inay faa'iido ka hesho laba wadanka la maalgashan hayo faa'iido dhaqaale oo baasinta inuu helo saddex dadka shacabka ee wadanka la maalgashan haya deganna inay shaqaa shaqo ka helaan shaqo abuur ay ka helaan wadanka la maalgashan hayo saddexdaa qodob markii la helo ayuu maalgashu maalgashi sax noqon karaa laakiin jeenu taa wuu ka duwan yahay wadanka uu maalgashan hayo khubarada asagaa wata shaqaalahana asagaa wata tusaale bakistan wadadan dheer ee martay ee maxaa dhihi jiray xariir la yidhahdo oo kaleanti wixii la midka ah wadooyinka macnaha aadka u dhaqaalaha badan kenya haddaad dhimaato wadadan la yidhahdo bambasa road la yidhahdo ee nairobi iyo bambasa isku xidha asagaa qaatay oo xidhay soo africa haddaad tagto gobolada oo dhan inta badan asagaa maxaa la dhihi jiray wadamada hore- wixii hore ee uu gumayso u dhisay mooyaane waxaan dambe oo dhan ama dayactirkeeda asagaa iska leh wadad maanta maraysaa berina waxaad arkaysaa isagoo wadada intii la burburiyey ilaa labaatan kilomitir caawa bes la dhisaad arkaysaa dhaqaalaha ku baxaya boqolkiiba toddobaatan asagaa qaadanaya soddon baa wadanku yuu leeyahay wuxuu dhisaya toolgeedya waaweyn oo meesha baabuurta maxaa dhihi jiray lacagta ku bixiyaana buu dhisayaa asagaa dhisaya markuu toolgeedaha dhiso dhaqaalaha ku baxaya wuxuu qaadanaya afartan sano soddon sano konton sano oo wuxuu qaadanaya agreementi ah agreementiga markuu qaadanhayo shaqaalaha qaadaya lacagta ee fadhiya toolgeedkaas baabuurta ay maraysa lagu baaraya fadhiya asagaa iskale jeenaha iskale ilaa uu u dhammaado agreementigiisa shaqaalaha meesha qaadanaya baasantiga uu shanahu qaadanayo asagaa qaadanaya waxaana u jooga shaqaalaha asagu leeyahay xeerarka caalamigana waxay tahay wadanka wax wax maalgashanaya khubarada iyo shirkadda wax maalgashanaysa bas inuu la imaado laakiin shaqaalaha wadanka meesha ka shaqaynaya la maalgashanayo inuu leeyahay wadanka asaga waa wax khilaafsan oo jaynuhu u khilaafsan yahay. wuxuu u khilaafsan yahay waxay tahay jaynuhu waxa ka baxahaya asaga ee uu meesha gelinhayo ee khibrada uu gelinhayo wax ka badan oo ka faa'iida badan baa wadankiisa ku noqonaysa saa darteed qofka jayniiska ah wadanka uu joogo dhulka ma gato qofka jayniiska ah wadanka uu joogo ee uu haysto ee asaga uu leeyahay lacagta uu ku uu ka shaqaystay ma dhigto qofka jaynaha wadanka uu joogo ee uu ka shaqaysanayo dadka ka shaqaynaya meeshiisa ama ganacsiisa krugtiisa ganacsiga ka shaqaynaya boqolkiiba siddeetan waa jayniis mushaharka uu bixinayo wuxuu ku noqonaya dad jayniis
تجري مجرى الساحة وهي تسعى بنا wadada alxariir waxay sidoo kale taxaddi iyo tartan ku tahay dowladda maraykanka oo lagu tiriyo dowladda ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaana maraykanka qorshaha shiinaha u arkaa inuu yahay mid lagu kala furfurayo nidaamka caalamiga taasna waxaa beeniyey madaxweynaha shiinaha oo sheegay in dalkiisu doonayo in la helo nidaam dowladeed oo cadaalad ah oo aysan marnaba doonaynin inay kala furfuraan nidaamka hadda jira ee maraykanku horboodayo
ugu dambayntiina waxaa dalka ruushka ku kulmay dhinacyada isku haya dalka liibiya oo ugu horeeyo khaliifa xaftar iyo xukuumadda alwifaaq ee dowladaha caalamku aqoonsan yihiin wararka ka imaanaya dalka ruushka ayaa sheegaya in xukuumadda dalkaasi ka dhisan ay marti qaaday dhinacyada isku haya waddanka liibiya kuwaas oo la doonayay in heshiis xabadjoojin rasmi ay kala saxiixdaan warbaahinta waddanka liibiya ayaa soo sheegaysa in khaliifa xaftar uu isaga soo tegay caasimadda ruushka ee moscow isagoo aan soo saxiixin heshiiska xabadjoojinta ee uu la gelayo xukuumadda alwifaaq dhanka kale fais israaj oo matalayay xukuumadda alwifaaq ayaa heshiis ka saxiixay dowladaha turkiga iyo ruushka oo iskaashanaya ayaa wada ololo ballaaran oo ay ku doonayaan inay ku heshiisiyaan xaftar iyo xukuumadda alwifaaq warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa nagayntaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin